dhammaan dadka muwaadiniinta ee dhulkaas deganu waa u saman yihiin xuquuqda waajibaadka sidaasaa ku qoran marka waxay wadeen xaq samanayd leeyihiin xaqa shaqada iyo xaqa doorashada iyo xaqa xuquuqdooda dhan kulligeed waa u saman yihiin dadku ayaa qoran markaan ka hadlayno xuquuqdan kama hadlayno xuquuqda gaarka ahee axwaalka shaksiga marka laga hadlaayo islaamka laga hadlaayo loolama jeedo yani taas ogaada marka laga hadlayo waxaa looga xuquuqda dowladnimada iyo muwaadinku uu ku leeyahay xaqiisaa loola jeedaa marka sistamkaas ayaa dowlad soomaaliya ka bilaabataa ka haddaan ku jirnaahuna waxaa waaye marxaladii musaalaxada waaye labaatan sanay nagu maraysaa dad badanaa weli jecel laakiin ogaada dowladnama kama soo baxayso inta aan ku dhex jirno qodobka labaad waxaa waaye inta federaalkan uga fikirayno inuu federaal beeleed yahay na dowlad soomaaliya ma noqonayno maxaa yeele waxaa la rabaa muwaadinnimada xaqeedaa maqanoo qof kasta meeshuu degan yahay ou degan yahay deegaan waaye ee reer ma aha fikirkaas waa in la bedelaa marka marka waxaa waaye fikirkaas an waxaan idhahda markaad dad reer puntland tihiin jini ninka keenaa bixiya soomaaha kaas ma oho maamaayo soo ma aha federaal hadda waxaa keentay reer puntlandaa keenay jinniga inaad bixisaan idinkaa laydinka rabaa ood qabyaalada ka saartiin bahasha inaad qabyaalada ka saartiin idinkaa laydinka rabaa maxaa jira idinkaa laydinku daysaday idinkaa laydinku daysata markaad federaal samayseen idinkaa laydinku daysata markaad calan samaysateen idinkaa laydinku daysata markaad music samaysateen calanka musicii samaysateen markaad tidhaahdeen dowladaan nahay magac dowlad qaateen markaad tidhaahdeen madaxweynaha puntland waa madaxweyne tidhaahdaan oo aan lix madaxweyne sideed madaxweyne soomaaliya yeelata kulley idinkaa laydinka keena idinkaa keentaan arrintaas marka waxaad tihiin hadda dhallinyaradii aqoonyahanadaad tihiin soo ma ah soomaalida ha imaqasheen reer puntlandow jidka aad raacdiinaa soomaali raacaysaa jid fiican fuula idinka jid fiican raaca istaqiimu taas ma aha istiqaamo idinkaa laydinka rabaa haddaad istiqaamo qaataan waxaa la hubaa soomaaliya kulli way toosaysaa markhaatigeedna waxaa ah markhaatigeedna waxaa ah markii la bilaabaaye leegada la bilaabaya s y esha yaasin xaaji cismaan kenediya soo ma ahayn ninkii fikirka leegada lahaa soo reer puntland ma ahayn oo u dhasha waaye ku dhasha ma ah ku dhashay reerhoobyadow ahaa soo ma aha ku dhashay reerhoobyadow ahaa laakiin u dhashay waxbaa reer puntlandow ahaa marka waxaa laydinka rabaa markii uu jid sifiican bilaaba soomaaliya midnimadaha laga shaqeeyo bilaabay waa la raacay soo ma inta ka dambaysana wax badan oo ka mida ma sheegsheegi kareen tiradoode oo khaldanaa jiree waxaan aniga ugu baaqayaa reer puntland waxaa laydinka rabaa jidkii mustaqiimka ahaayee soomaaliya qaarnimada ku imaanaysa raacoo federaal qabiila iska dhaafa kana diida ayaan waa diiday soo maah laakiin waa idinka hoos baxday sodaas maaha anaga waxaan isdhahnay reer puntland diidaad waa la wada diidi doonaa dadka waa ku daysanayaan laakiin idinkoo xoogaa jilacdan aan idan aragno ki la socda oo garabka uu idiin saaran yahay dambana ha la diido waa inaan doorasho dadweyne aadno oo marka la diido federaalnimadan waa in laga saara qabyaaladda loona arko labaduba inay yihiin lagama maarmaan in federaalnimada si saxa loo qaato oon sida khaldan laga dhaafo noo arko waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu